iyadoo ay xiisadu halkii ugu sarrayso marayso ayay ciidamada turkigu waxa ay bilaabeen dhoolatus milatari oo ay la samaynayaan milatariga waqooyiga qubrus sida uu xaqiijiyey ku-xigeenka taliska milatariga fu'aad ogta waxaanu sheegay in ammaanka gobolkooda ay ahmiyadda koowaad siinayaan haddaba baaxad intee leeg ayuu gaadhsiisan yahay muranka griiga iyo turkigu cabdiraxmaan xadaana waxa uu ka faallooda arrimaha muslimiinta su-aashaas ayaanu ka jawaabayaa cabdixaafid dagaalku wuxuu bilaabmay xilligii waxa weyan cuhmaaniyiintu ay qabsadeen waxa weyan istanbul oo xilligaa dee griigu maamulayay ama yurubta waxa weyan kristanka ee xilliga ah caasimad bay u ahayd istanbul kadibna haddana cuhmaaniyiintiiba dib looga qabsaday istanbul oo dee waxa weeyaan waa tii la kala daadiyey khilaafadii cuhmaaniga ahayd kun sagaal boqol labaiyo labaatankii iyadoo khilaafku uu guun yahay ayaa kun sagaal boqol afar iyo dobaatanka haddana qubrus la isku qabsaday qubrus saddex meelood oo meel ahaan ayuu turkigu awood u yeeshay waayo turki baa kasoo jeeda xaggaa labada kalena yurub ayay markaasi ay la socdeen iyadoo heerka ay taagan tahay ayaa khilaafkii wuxuu aada u soo xoogeystay xilligii suuriya dad fara badan ay ka soo qaxeen dabeete ooda ay soo jebiyeen waxaynu ognahay griiga iyo turkigu inay leeyihiin xuduud beriya iyo xuduud bada kadibna waxaa timi markaa khilaafka kaloo iminka ugu weyn oo ah khilaafka badda gaasta laga helay ee badda dhexe taasoo uu leeyahay turkigu anigu awood baan ku qabsanayaa oo mar haddii cuhmaaniyiintii laga adkaaday xilliga baddii oo dhan la siiyey griiga maanta ana awood ule inaan soo ceshado gaastayda iyo baddayda waanata uu libiya kula heshiiyey in waxa weeyaan baddiisa iyo gaastiisa uu soo ceshanayo madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan iyo madaxweynaha midooda yurub charles michael ayaa telefoonka kaga wada xaajooday muranka u dhexeeya labada dhinac labadan dal waxa ay xubno ka yihiin mururka neto haddii ay haddaba ay xaaladdu faraha ka baxdo oo ay ku dhowaato inay labada dal faraha isa saaraan dalalka xubnaha ka ah nooto maxay yeeli doonaan foosiya iyo la soo degan londonkana faaloota arrimaha caalamka ayaa eegeysa jawaabta su-aashaasi u malayn maayo xaaladdu inay faraha ka bixi doonto oo isku dhac military u imaan doono horta labadan dal waxay nato xubno ka noqdeen isku waqti bishii february sideediyo tobankeedii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo kontonkii ayay ku biireen natoga dan weyn baa ugu jirta natoga in ay xaaladan ama arinta dhex taala turkiga iyo greeka in si wanaagsan lagu dhameeyo oo wada hadal ku jiro natogu iyandhaweyta wuxuu taageeray turkiga markii ay ciidamada ciidamadooda ay geeyeen waqooyiga suuriya si ay xuduudooda uga ilaashadaan jabhadaha kurdiyiinta marka xeer baa jira oo qodobka afaraad dalalka xubnaha ka mid ah natoga ay dhigaya in haddii dal la weeraro ama dalkaas ammaankiisa uu khatar galo in wadanada kale oo natoga ka tirsan ay caawiyaan ama ay taageeraan marka xaqaas ama rightkaas ayay isticmaaleen turkigu markay suuriya gelayeen faransiiska ayaa iyagu meel adeeg iska taagay muranka u dhexeeya labada dhinac waxa aanay taageereen griiga xidhiirka turkiga iyo faransiisku muddo ma uu wanaagsanayn halkii ayay wax ka xumaadeen waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana oo eegaya jawaabta su-aashaasi khilaafka u dhexeeya faransiiska iyo turkigu isagu wuxuu bilaabmayaa uun gaasta laga helay badda dhexe ayaa waxa uu doonayaa turkigu inuu isagu lasoo maro si halka uu yurub ugu tallaalo halka faransiiskuna uu doonayo inuu israa'il iyo griiga iyo qubrusta griiga raacsan inay iskaashadaan kadibna halka ay ka sameeyaan haamo halkaa yurub laga soo geliyo laakiin khilaafku wuxuu aada usii xoogeystay markii libiya wuxuu aada usii xoogeystay markii faransiisku uu taageeray kurdishka jooga suuriya markaasuu turkiga iyo faransiisku khilaafkoodu aada u xoogeystay waxaynu ognahay inuu faransiisku maanta uu matelayo yurub sida jarmalkuba uu matalaya laakiin jarmalku uu ka siyaasad furan yahay faransiiska faransiisku wixiisu wuxuu isbidayaa hinaaso oo kale ayaa ku jira uu leeyahay turkiga oo imika cusub ayaa kaala wareegaya afrikadii aad gacanta ku haysee muslimka ahayd ee u dhexaysay waxa weeyaan gruubka waxa weeyaan masalan senegal iyo algeria iyo libiya iyo dhammaan dee meelihii uu maamuli jiray oo dhan taasoo markaa uu mar kastaba ka dagaalamayo faransiisku inuu awood badan uu ku yeesho gaasta halkaa kasoo baxaysa si aanu xoog badan ugu yeelan halkaa turkigu waxa uu muddooyinkii u dambeeyey ka dhex muuqday dalal badan oo caalamka ku yaala oo u badan afrika iyo bariga dhexe ee isagu u geliyey dhaqaale iyo howlo milatariba xiisadda ka aloosan libiya ayaa koow ka ah meelaha haddaba ay caalamka isha ku hayaan waa libiya iyo yeman turkigu awood ma u leeyahay inuu muruqiisa ilaa halkaasi fidiyo waa tan mar kale foosiye iyo lasoo ka jawaabaysa su-aashan ha waan u malaynayaa turkiya waxay ka mid tahay dalalka military ahaan ugu quwadda badan caalamka dhowaan waxay samaysteen hub casri ah sidoo kale gantaalo ayay ka iibsadeen ruushka waxaa kaloo jirta in iminka wadaniyadii ay kusoo badanayso turkiga siiba nationalismka wax la yiraahdo waxaad moodaa oo kale in islaamiyan ay doonayaan inay soo celiyaan casrigii ay lahaan jireen oo taariikhda ay caalamka ku lahaan jireen siiba oo ahaan jiray dee cahdil cuhmaaniyiin ama waqtigii cuhmaaniyiinta dadka ka faalooda arrimaha turkiga ayaa marar badan waxa ay sheegaan inuu madaxweynaha turkigu doonayo inuu soo celiyo taariikhdii cusmaaniyiinta ee dalkaasi lahaa isagoo oo dhinaca hubka iyo weliba dhaqaalaha iyo weliba dhinaca tiknolojiyadana intii uu talada dalka hayay laga gaadhay horumar aada u weyn tallaabooyinka kale uu qaaday erdogan ee isha caalamka kusoo jeediyey waxaa ka mid ahaa markii uu dhismaha hajiya sofia oo ahaan jiray mar kiniisad marna masaajid uu mar kale u bedelay ee masaajid lagu tukado